galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington
waa galab axada bisha mayna waa shan sanadka laba kun sagaaliyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali dot com saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya sahre ciidla nuur iyo caashe ibraahim aadan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mid a shirkii dowladda federaalka soomaaliya iyo maamul goboleedyada oo maanta ka furmay magaalada garoowe waxaan baaq cod dheer ah aan ugu jeedinaynaa mas-uuliyiinta halkaas isugu tagtay ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada in ay shirkaasi ay ka soo saaraan wax dadku u cuntami karo dadkuna fahmi karo horta aniga rajadaydii waa xumaata markii madaxdayadii khilaaf ka bixi waayey oo mar walba maalin walba khilaaf taagan yahay
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan bisha barakaysan ee ramadaan soonku wuxuu la mid yahay un axkaamta kale ee islaamka ayuu la mid yahay masala idoo ramadaan la jooga waxaa dhici karta yani dad inay u baahdaan in dhiig la siiyo dhiig loo shubo marka diinteennu in ummadda la badbaadiyo oo nafta la ilaaliyo oo waxyaabaha usoo degtay ayay ka mid tahay saas daraaddeed qofkii sooman haddii uu dhiig shubo oo tabarruco oo qof yani uu dhiig uu u shubo soonkii ma ka furmaayo uu dhiigi uu shubi karaa qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku dhagaysan doontaan idaacaddeeda galabnimo marka horese warkii dunida maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa xalayta weerar ku qaaday tuulo lagu magacaabo hareeri hoos leh oo u dhow magaalada mandheere ee gobolka waqooyi bari kenya weerarkan ayaa la sheegay inuu ku bilowday rasaas xoogan oo ay isweydaarsadeen maleeshiyada al-shabaab ee weerarka qaaday iyo ciidamada ka tirsan dowladda booliiska dalka kenya ciidamada booliiska kenya ayaa la sheegay inay u jilib dhigeen maleeshiyada shabaab weerarka aanu ka helayno dadka deegaankaasi ku dhaqan ayaa sheegay in maleeshiyada al-shabaab ay la baxsadeen laba qori oo nooca a k ka loo yaqaano weerarkaasi waxaa kaloo la sheegay inay ku dhaawacmeen askar ka tirsan booliiska deegaanka la weeraray wuxuu u dhow yahay xuduudka ay wadaagaan soomaaliya iyo kenya
ra-iisul wasaaraha israa'il benyamin netanyahu ayaa sheegay in milatariga dalkiisa uu ku amray inay sii wadaan weerarada xooggan ee cirka ah ee ka dhanka ah dagaalyahanada khaza ku sugan uuna u diray marinka khaza taangiyo madaafiic iyo ciidamo kuwa lugta ah dagaalyahanada hubaysan ee ku sugan marinka khaza ayaa weerar gantaalo ah ku qaaday koonfurta israa'iil sabtidii shalay israa'iil ayaa kaga falcelisay duqaymo cirka ah oo ay dayuuradaheeda dagaalka iyo taangiyo ay ku qaadeen magaalada khaza wasaaradda caafimaadka khaza ayaa sheegtay in afar qof oo falastiiniyiin ah oo ay ku jiraan haweeney xaamilo ahayd iyo ilmo yar ay dhinteen balse israa'iil ayaa sheegtay in duqaymaha ay ku dishay sideed dagaalyahan hal qof oo israa'iili ah ayaa lagu dilay ugu yaraan afar kalena waa ay ku dhaawacmeen gantaalada xamaas israa'iil ayaa sheegtay in ugu yaraan afar boqol oo gantaal lagu soo tuuray dhulka israa'iil balse nidaamkooda difaaca cirka uu ka hortegay qaar badan oo ka mid a dadka haysta madhabta katoliga ee dalka sri lanka ayaa axaddan maanta guryahooda ku cibaadaysanayay iyaga oo weli dalkaasi ay ka jirto xaaladda adkeynta nabadgelyada kadib markii bishii hore weerar laba boqol iyo konton qof ay ku dhinteen lagu qaaday kaniisado iyo hoteelo afhayeen u hadlay baadiriyaasha oo ku sugan magaalada colombo ayaa maalintii khamiistii ku dhawaaqay inaanay weli kaniisaduhu diyaar u ahayn in lagu cibaadaysto si xaaladda ammaan ee weli dalkaasi ka jirta aawadeed mas-uuliyiinta dalka sri lanka ayaa weeraradaasi dhacay iiddii iisterka waxa ay ku eedeeyeen inay ka dambeeyeen urur xag jir ah oo waddankaasi gudihiisa ka jira oo lagu magacaabo national tawxiid jamaad ururkaasi oo la sheegay inuu xidhiir la leeyahay ururka isis
dagaalyahan ka tirsan kooxda daalibaan oo watay gaari laga soo buuxiyey walaaxaha qarxa ayaa isku qarxiyey bannaanka xarunta weyn ee booliska ee ku taala magaalada buul eg khumeri ee waqooyiga dalka afghanistan qaar kale oo dagaalyahanada daalibaan ka tirsan ayaa rasaas ku furay ciidamo ammaan oo halkaasi ku sugnaa hadalkan ayaa lagu sheegay war qoraal ah oo ay soo saartay kooxda daalibaan qaar ka tirsan maleeshiyada daalibaan ah ayuu iyaguna iskudhac dhex maray ciidamada afghanistan sida ay daalibaan ku sheegtay war qoraal oo ay soo saartay sabtidii shalay saraakiisha dowladda ee ku sugan deegaanka baklan ayaa xaqiijiyey qaraxa ka dhacay caasimad goboleedka
galab wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaad wararkaasi kala socotaan waa v o a washington magaalada garowe ee xarunta maamul goboleedka puntland waxaa maanta ka furmay shirka wadatashiga madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada shirkan ayaa muddo aan qabsoomin iyadoo mas-uuliyiinta federaalka iyo kuwa goboladu ay isweydaarsadeen eeda ku saabsan wada shaqayn la-aan warbixintan waxaa garowe ka soo diray nuux muuse birjeeb kulankan oo ay ku dhammaayeen madaxda maamul goboleedyada madaxweynaha soomaaliya ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa furmay duhurnimadii maanta waxaana la filayaa inuu socdo labada maalin ay soo socotaa waxayna dhinacyada ka doodayaan sida warar hoose aan ku helayo arrimo ay ka mid yihiin qodobka konton iyo koowaad ee dastuurka oo qeexaya wada shaqaynta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada awood qaybsiga arrimaha kheyraadka iyo arrinta dhowaan dooda dhalisay ee doorashooyinka soo wajahan iyo sida loo wajahayo dooda ugu badan ayaa ka imaaneysa dhinacyada maamul goboleedyada qaybtood oo ka cabanayay wada shaqayn la-aan dhanka dowladda dhexe ah iyo in aysan fulin arrimo badan oo horey loogu heshiiyey iyo sidoo kale wada tasho la-aan arrimaha qaybtood ajendaha rasmiga ee shirka oo aan weli la shaacin ayaa ka dhalan doona fadhiga maanta furmay waxaana soo gaarayay ilaa maanta madaxda baaqyo ka kala imaanayay qeybaha bulshada oo ugu baaqayay inay xal ka gaaraan arrimaha lagu murunsan yahay si looga gudbo kala fogaanshaha madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalk soomaaliya nuux muuse birjaab v o a garowe
halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a dhinaca kalena wariyaha iyaga magaalada muqdisho ayaa soo ururiyey qaar ka mida aragtiyaha xubnaha kala duwan ee bulshada ah ee ku saabsan shirkaasi maanta ka furmay magaalada garoowe qaar ka mid a xildhibaanada ururada bulshada rayidka iyo haweenka gobolka banaadir ayaa markii ugu horreysay ka hadlay aragtidooda ku aadan shirka wadatashiga ee maanta magaalada garoowe uga furmay madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada waxaana ay ugu baaqeen in shirkooda uu noqdo mid miro dhal ah oo lagu soo afjaro khilaafka ragaadiyey labada dhinac ee dib u dhaca u keenay nidaamkii wada shaqayneed ee lagu gaari lahaa isfaham iyo dowlad wanaag xildhibaan shariif maxamed cabdalla oo ka tirsan mudanayaasha baarlamanka soomaaliya ayaa sheegay in shirka garoowe uu yahay mid isha lagu hayo lagana sugayo inay ka soo baxaan natiijo wanaagsan waxaana uu ku teliyey in labada dhinac ay shacabka u turaan soona gebagabeeyaan khilaafkooda waxaan is leeyahay horta isbedela xagga madaxda dowlad goboleedyadana way jiraan wakhti soo aadan oo doorashadii iyo wakhtigii xilligii dowladda dhexena waa soo gurmahayaa waxaan leeyahay bulshadana ay ka filaysaa in ay soo afjaraan wixii is-afgaranshiwaa ah oo dhex yeelay ay soo yareeyaan farqiga aragtidooda u kala dhexeeya bulshada soomaaliyeed waxay ku qiimaynaysaa ishay ku haysaayo waxay ku qiimaynaysaa hadba sida ay isu tanaasulaan isugu tanaasulaan oo ay u xalliyaan khilaafaadka jira guulna waan u rajaynaynaa weliba iyadoo hadda ramadaan nagu soo food leeyahay shirkoodii ramadaanka ay isku beegan yihiin in allana laga cabsado ummadda soomaaliyeedna loo turo khilaafaadka la yareeyo dhegaha ummadda soomaaliyeed kheer ay maqlaan ayaan u rajaynaya guddoomiyaha ururada bulshada rayidka soomaaliyeed cismaan muxudiin shaatax ayaa tilmaamay in bulshada rayidku ay soo dhoweynayso shirka wadatashiga ee garoowe uga furmay madaxda dowladda dhexe iyo kuwa dowlad goboleedyada waxaana uu ku booriyey inay ku dadaalaan sidii shirkaasi ay uga soo bixi lahaayeen qodobo wax ku ool ah oo u cuntama shacabka soomaaliyeed horta guud ahaan waan soo dhaweynaynaa tan labaad waxaan baaq uu adag oo maaragta cod dheer ah aan ugu jeedinaynaa mas-uuliyiinta halkaas isugu tagtay ee dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada in ay shirkaasi ay ka soo saaraan wax dadku u cuntami karo dadkuna fahmi karo kana saari karo dhibaatada maanta waddanka ka jirta maxaa yeelay khilaafaadka siyaasadeed ee soo taagnaa wax badan wax badan oo u qabsoomi lahaa ummadda ayay dib u dhigeen walwal badanna waa ay geliyeen niyaddii laga qabay in dowladda soomaaliya dib loo soo hantane waxaad moodaa inay dadka waxoogaa ay kalsoonidaas ay kasii yaraanaysa maxaa yeelay khilaafaadkan soo laalaabto oo inta badan aas leenahayne mid aan sharciyan ama dastuurka si toos u waafaqsaneen inuu yahay oo aragtiyo siyaasadeedoo kala duwan laysku haysto marka saas darteed waxaan ugu baaqaynaa mas-uuliyiinta inay shirkaasi ay ka soo saaraan ama ku heshiiyaan kana heshiiyaan aragtiyada kala duwan ay kala qabaan qaybo ka mid a haweenka magaalada muqdisho ayaa qaba in dib u dhac weyn uu dalka u keenay khilaafka soo noqnoqda ee inta badan u dhexeeya madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda dhexe kaasoo shacabka u keenay rajabeel iyo inay quus ka istaagaan guulihii laga filayay in dhinacyadu ay shacabka u horseedaan sida ay ku warramayso sahre xaaji xuseen oo ka tirsan haweenka gobolka banaadir horta aniga rajadaydii waa xumaatay aad iyo aad baa rajadaydu u xumaatay markii madaxdayadii khilaaf ka bixi waayey oo mar walba maalin walba khilaaf taagan yahay waxaa iigu daran soomaaliya wixii naloo haystay iyo sida noo naloo bartay waxaa naloo haystay dad wadaniyiinah oo waddankooda jecel oo dadkooda jecel oo kala dambeeya waxaa nala ogaaday inaanaan rag lahayn dad inaanaan ahayn baa nala ogaaday waxaan dhan fidnadan shisheeyaa na kala wata na kala iibsaday na kala shukaansanaya mid walba dhabarkaa laga taabtay adaa lagu jecel yahay adaa lagu rabaa ordoo dhaqaaq khilaaf shisheeye wato iyo ragaan iska dhicin karin oo aan garan karin baa intana helay baa rajadii xasanow way naga dhuntay rajadii dadkii wax ka naxaya ma leh labadii mas'alo oo ilaahay laga magangeli jiray baa ummadaanaysta waa gaajo iyo cabsi yaa ummad dilaysay ummaddu waxba kuma cabdi barre jibriil oo ka mid ah xubnihii baarlamankii sagaalaad ee soomaaliya oo aragtidiisa ka dhiibtay shirka maanta ka furmay garoowe ayaa hoosta ka xariiqay in mas-uuliyiinta maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda dhexe looga fadhiyo inay la yimaadaan mas-uuliyad ay ka muuqato xilkasnimo iyo isu tanasul muhiimadda horta u weyn waxaa weeye aan heshiinno aan wada hadalno aan waa heshiinno weeye macnaheedu waxaa la rabaa labada dhanba maanta waxaa la rabaa fursadda qaaliga ah oo ay haystaan horta inay ka faa'iidaystaan oo qolo kasta qolada kale ayna been u sheegin oo ayna dayicin oo waxa lagu hadlaaya oo noqdo wax shirarka hore ka duwan oo dhab ah oo la isugu yimaado oo berri ka maalin wixii heshiiskaas ka baxa lagula xisaabtamo shacabka soomaaliyeed maanta dhibaato badan baa haysata caalamkuna il gaaruhu ku hayaa shacabkuna il bay ku hayaan marka labada dhanba waxaa laga doonayaa inaanu shirarkii hore uu ka duwanaado oo shirkaanu noqdo shir la turxaan bixiyey oo labada dhaba turxaan bixiyaan oo ciddii maanta heshiiska ka baxda ayadoo hadhow mas-uuliyaddeeda qaadayso ugu dambayntii sahre maxamed axmed oo ah la taliyaha sharciga ee hay-adda s w d c ayaa qaabkan u dhigtay rajadeeda ku aadan shirkaasi iyo waxyaabaha laga filayo inay ka soo baxaan horta rajadu waxay tahay rajo aad u fiican ay ila tahay waxaa jira ummadda soomaaliyeed oo inay timaado ay ku heshiinayso meel ay ayada leedahay wax weyn waaye waxa kaleeto rajada aan qabno waxay tahay maadaama bil ramadaan ay dhalanayso berri saan qabno maxaa tara ummad muslim ah waxaan jecelnahay inay ummadda ka farxiyaan wax fiican soo sheegaan nabad ku gaaraan gacanta isqabsadaan iscafiyaan wax wanaagsan oo ka soo baxaan rajaynaynaa aaraada xildhibaanada bulshada rayidka iyo ururada haweenka ayaa imanaysa xilli muddooyinkii ugu dambeeyey uu khilaaf aanay u dhexeeyey mas-uuliyiinta ugu sarraysa dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada waxaana ay ku adkeeyeen dhinacyada ka qaybgalaya shirkaasi inay u turaan shacabka soomaaliyeed islamarkaana shirkan uu noqdo midkii lagu gaari lahaa xalka kama dambaystaa ee soo gebagabayn lahaa khilaafaadkii horay u jiray xasan kaafi qoyste v o a muqdisho aad buu mahadsan yahay xasan kaafi qoyste haatana waa barnaamijkii wicitaanka dhegaystayaasha waxaa inoo soo diyaariyey jacfar kuukay
kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijka waxaa toddobaadkan iigu martiya sheekh cabdilxayi sheekh aadan oo ah imaamka iyo khatiibka masjidka cumar ibnualkhadaab ee magaalada muqdisho waxaannu barnaamijka ku jeexjeexi doonnaa oo uu sheekhu kaga jawaabi doonaa su'aalaha dhegaystayaasha ee ku saabsan soonka iyo weliba waxyaabaha looga baahan yahay qofka sooman in uu sameeyo iyo qodobbada iyo arrimaha laga doonayo inuu ka fogaado sheekh cabdilxayi ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha intaanaan u gudagelin ee su'aalaha dhegaystayaasha bal marka hore haddii aan anigu su'aal ku weydiiyo ee soomku muxuu ee kaga duwan yahay waa maxay farqiga u dhexeeya cibaadooyinka kale iyo soomka bismillahi raxmaan raxiim jacfar waa mahadsan tahay waa runtii su-aal aada muhiim u ah oo ah soomku muxuu kaga duwan yahay cibaadaadka kale wuxuu kaga duwan yahay cibaadaadka kale waa wax muuqda oo dadku ay arki karaan sida matalan qofku salaad markuu tukanayo salaad waxay ka kooban tahay afcaasha la samaynayo ee rukuucda iyo sujuudda iyo istaaga ah marka qofkan inuu tukanayo waa loo jeedaa qofkii tukada iyo qofkii aan tukanin bulshadu way kala garan kartaa oo qofkii yani tukashadiisa laga waayo oo meelaha dadku isugu imaadaan iyo xaafadda iyo dadka la jooga iyo tukashadu waa wax muuqata laakiin soonku waa wax qarsan oo ka dhexeeya addoonka iyo ilaahay taasoo ah waxaa qofka hadduusan ilaahay ka cabsanaynin uu samayn karaa inuu intuu qol isku soo xiro uu raashinna cuno biyana cabo banaanka markuu soo istaagana waan soomanaha uu yidhaahdo cid beenin karta oo dhihi karta ma soomanidna ma jirte wuu sooman yahay unbaa la dhahaya marka waxaa soonku kaga duwan yahay cibaadaadka kale waa sir asaga ilaahay ka dhexaysa oo qofka alla kacabsigiisa un asaga yani uu soonkiisa ku ilaashan karo ee dadweynaha indhahooda ka qarsan oo aanayna ogaan karaynin qofkan inuu sooman yahay iyo in kale halka salaada iyo xajka iyo zakada iyo ayagu ay muuqdaan oo dadku ay arkayaan sida loo samaynayo inta badan dadku waxay yaqaanaan cunista iyo cabista in ay jebiyaan soonka maxaa kale marka laga soo tago labadaas qodob ee ama labadaas arrimood ee waaweyn waxyaabaha kale ee soonka jebiya ee inta badan dadku aanay ku baraarugsanayn maxaa ka mid a aada umahadsan tahay dadku intaas muuqata way yaqaanaan maxaa yeelay intaasoo mar ayaa laga hadlay idaacadaha iyo telefishinada iyo meel walba iyo masaajidada waxyaabaha muuqda ee soonka buriya dadkuna way la qabsadeen oo way yaqaanaan in soonka uu ku buro cuntada iyo cabidda iyo masalan isu tegitaanka oo maalintii ramadaanka ah waxyaa kuwaas marka waxaa la yidhaahdaa waa maadiyaadka waa waxyaabaha muuqda ee soonka yani burinayo dadko dhan way yaqaanaan waa saa u tilmaantay laakiin waxay dadku hilmaansan yihiin oo aadna muhiim u ah waxyaabaha macnawiyan soonkii ajirkiisa baabi'inaya oo qofkii si wuu u sooman yahay laakiin soonkan waxaa loo soomayey in ajir laga helo laakiin haddii la ilaalin waayo wixii in la iska ilaaliyo ay ahayd gaajo iyo haraad unbaa qofkii qabanaya laakiin wax ka dambeeya oo ajir iyo xasanaad uu ka helaayo ma jirto taas waxay tahay waxyaabaha masalan ay kamid tahay qofku inuu dadka wax ka sheego oo xanto inuu been sheego inuu yani dad xoolahooda qaato inuu dad dilo waxyaabahaas yani macnawiga ah oo aan muuqanin way buriyaan soonka oo si waxay u baabiyaan ajir aan lahayn saasaa nabig uri sal ly slam imise qof ayaa sooma soonkoodana aan ka dheefaynin ama aan ka faa'iideynin waxaan ka ahayn oon iyo iyo gaajo marka yani dadku waxyaabaha ayna iska ilaalinin ayaa kuwaas macnawiga ah ayaa ugu daran oo ajirka ka baabi'inaya marka in kuwaas la iska ilaaliyo oo maxaa yeelay cuntada iyo cabitaanka saacadaha yar ee maalintii qofku uu sooman yahay ayay xaaraan noqonayaan hadhow markii maqribkii la gaaro oo dadku yani afurayaan biyihii iyo cunidii xalaal ayay isu bedeleysaa haddayna xaaraan ayay ahayd maalinta marka la joogay laakiin waxyaabahan kale ee dadka ay isku xadgudbaan ama ay wax iska sheegaan ama ay been sheegaan ama markhaati beenaad ay furaan qofku wuu sooman yahay yani haddana ma iska ilaalinayo midda kale waaa waxay tahay qofka waxaan loogu sameeyey inuu cuntada iyo cabitaanka iska dayo waxay ahayd si baraati ka ah in loo baro ama la yidhahdo waxa xaaraanta ah waa sida biyahaas iyo cuntadaasi ay soonka kaaga furaayaan ee haddii aad samayso ayna waxba kuugu jiraynin ayaa xaaraantuna sidaas oo kale ayay soonka kaaga baabiinaysa oo nabiga wuxu uri sal ly slam man lam yadac qawla azuuri walcamala bih falaysa lilahi xaaja bian yadaca dacaamahu wa sharaabahu yani qofkii iska dayn waayo hadalka beenta ah iyo ku camalfalka beenta lagu camalfalo ilahay wax dan oo uu ka leeyahay ma jirto inuu cuntada iyo cabidda uu iska daayo marka waa saa u tilmaamaysa oo wixii dadku ay yaqaanaan ee waaweyn sida iyagaaba iska ilaalinaya oo ku talagelaya laakiin meesha ayna ku talagelayn ee sidiq ku gelaysa waxay tahay inay ka soomeen wixii yani oo hadhow xalaal isu bedeli doona wixii weligii aan xalaal isu bedeli dooninna oo isku dirka dadka isku diro iyo wax ka sheega dadka wax laga sheego oo ramadaan iyo ramadaan la-aan maalin iyo habeen weligeedba xaaraan ahaanaysa yaa laga yaaba qofkii inuusan iska ilaalinin wax si ku meel gaara xaaraan u noqonaya muddo ka bacdina xalaal noqonaya inuu iska ilaaliya marka xaggaas in laga fiiriyo yani fikir iyo caqli taas ayaa ku habboon waa mahadsan tahay waa usoo laabanaynaa waxaa qadka ku jira ee dhegeyste magaalada muqdisho jooga fadlan magacaaga ku bilow su-aasha aad qabtana raaci bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilahi rabbilcaalamiin magacaygu waa xuseen aadan su-aasha aan qabo oo sheekh aan weydiinayo sheekha waxa weeya sheekh cabdilxayi
ha sheekh cabdilxayi miskiinka aan hagi karin wuxuu ku afuro suxuur iyo iyo casho iska wadaaya bal ka waran soonka siduu waajib ugu yahay qofkaas aanba heli karin waxa uu ku afuro aad baad umahadsan tahay su-aasha waxaan u gudbinayaa sheekh cabdilxayi dhegeyso jawaabta aada u mahadsan waan maqlaya xuseen oo muqdisho ka soo hadlaya dabcan qofka aan haysanin wuxuu ku afuro iyo wuxuu ku suxuurto waajib waxaa ka saaran dadka yani la jooga ama la nool ama deriska ay yihiin ama ay qaraabada yihiin in ay ka bixiyaan afurka iyo iyo suxuurta oo waa midda fadliga badan lagu sheegay oo yani dadku inay ficlan ay duruuf jirayso ouna helaynin lagu tilmaamayo marka waajibkii soonka inuusan helaynin maxaa yeelay wuxuu cuno iyo wuxuu cabo soonka waajibkiisa ugama dhacayo soonka wuxuu macduur kaga noqdaa qofku haddii uu xanuunsan yahay maalan iyo haddii uu safar yahay iyo haddii maalan haween arrintu ay joogto oo maalan ama dhiiggii caadada ama kii dhalmada iyo haddii uu yahay ayaa ama qof maalan haddii uu waayeel intuu noqdo oo uuna awood ulahayn uu ku soomo kuwaasoo kale macduur ayaa la yidhahda laakiin duruufahan kale ee dhaqaalaha ku saabsan muslimiinta waxaa la rabaa dadka noocaas oo kale ah waxa loogu tirtirsiinayo ee la dhahayo qofkii qof afuriya ajirkiisa oo kale ayuu qaadanayaa in la iskafaalo qaado oo la is afuriyo ayaa loo baahan yahay marka qofka noocaas oo kale ah meel cidlaa ma taagno geed hoostii ma fadhiyo ummad ayuu la nool yahay ummadaas ayaa waxaa rabaa inay duruuftaasi intay ogaadaan ay qofkaasi ay afur ay ka bixiyaan si u soomo asna yani ajirkiina u helo dadka afuriyeyna ajirkiisi ajirgeega oo kale ay soomaan ee lama dhahay maalan haddaad waxba cunto aadan haysanin waad fasaxan tahay haddii la fasaxo xataa oo la yidhahdo ma soomayo muxuu cunayaa ilan cuntadii maba haystaaba iyo iyo hadda sida aad su-aasha udhegeyso oo kale ah ama isdhehi lahayd inaan yani waxba laga rabin hadduu saas uu yahay marka inuu soomo ayaa waajib ku ah dadka muslimiinta ee uu la nool yahayna inay afurkii ay siiyaan ayaa waajib ayadana ku noqonaysa si uu u soomo waxaan u gudbayaa qof kale oo isagana qadka telefoonka ku jira waxaan filayaa in uu joogo gobol ka mid ah deegaanka soomaalida ee etoobiya fadlan haddaad maqlayso su-aashaada iyo magacaaga iyo goobta aad joogto adigoo ku bilaabaya sheekhu wuu ku maqlayaahe su-aashaad qabto weydii magacaygu walaale waa sariir raaga bootaan oo jooga baataad oo ka tirsan degmada dallaadi ee gobolka doolo oo dowlad deegaanka soomaalida ka mid ah su-aasha ugu horeyso aan weydiinayo sheikha sheekh cabdixayi waxa weeye waxyaabaha yaryar ee soonka buriya ee aalaaba dadku aysan oran soonkaagii waa waa buray ama waxbaa kaa gaaray baan rabaa inaan su-aal ka weydiiyo ay kamid tahay waxyaabaha maalaha yacnigaay oo kale maxay noqon karaan iyaguna waxyaabaha maalaha yacnigaa la ciyaaro sida dhalinyaradu ay u badan yihiin oo kale sida laadhiira oo kale degmadaha iyo waxyaabahaas kubadda iyo waxyaabahaas ay dheeraan soonkii ma burinayaayo soonkaas dib baa loo qalaynayaa haddii qofku waxyaabahaas dhex galo soonkaas soonkii wuu macnaha ajarkii wax nusqaamaya soonkii waa garta su-aashaas way caddahay su-aasha labaad u gudub maalinta qofku soon markii maalin lagu leeyahay haddii maalintii weli lagu leeyahay soonqaadkii labaad uu soo galo oo sidaas ay soonqaadkii labaad haddana intuu ku soomo maalinta ay soonqaadkii labaad haddana ka dhacdo dadku waxay yidhahdaan soonka maalintaas waxay noqonaysaa laba maalmood qofku inuu qaleeyo iyadana maxaa ka jira ma hal maalin baan qalaynaya markaas mise laba maalmood baan u qalaynayaa
waaya waa mahadsan tahay qadka ku jir qadka qadka qadka ku jir zakariye ee jawaabta dhegeyso ee sheekh cabdilhayi uu ku maqlaya zakari wuu mahadsan yahay midda ku saabsan waxyaabaha maala yacniga ee qofku isku mashquulinayo dabcan ajirkii qofka way yaraynaysaa oo waxaa kaloo meesha ku jira xigmadii loogu talagalay bisha ramadaanka oo ahayd dadkani maadaama cimrigooda uu gaaban yahay ummadihii kale ee ka horreeyay ay ka cimri gaaban tahay ummadihii kale dhici karto inay cimrigaas dheer ay ku cibaadaysteen si ummadahaas looga daba tago in bisha ramadaanka ilaahay uula siiyey oo habeenkii laylatul qadarka khayrka badan ilaahay u dhexgeliyey oo wax saa loo yeelay ay tahay in laga faa'iidaysto oo waktiga maalaa yacni aan iskaga dhuminin maxaa yeele waa wax yar oo kooban oo ilaahay uu yidhi ayaaman macduudaat waa maalmo yar oo kooban oo maalmaha kale dabcan oo ka duwan salaadii sunno ee lagu tukada bisha ramadaanka faral oo kale ajirkii ayaa laga helayaa faralkiina waxaa laga helayaa toddobaatan faral ajirkooda oo kale ayaa laga helayaa marka qofkan maalayacniga waktiga isaga qaaday ajirkaas uu shaqaysan lahaa iyo fursadii la siiyey ayuu ka faa'iidaysan waayey laakiin xagga inuu soo qalaynayo soonkii oo soonkii uu ka buraya taas ma jirto oo soonkii yani maalinkaas waa suu yani u soomay oo ma soo qalaynayo laakiin fursadii la siiyey ee ahayd inuu waktigan qiimaha badan inuu uga faa'iidaysto inuu ku dhaacaysto wax khayr lagu ku qabsado ayuu iska dayacay marka qof fursad la siiyo fursaddii ka faa'iidaysan waayo midda kale haddii qofku maalan soonkan ay maalmo ay dhaafaan maalin ama labo ama intii hadda dhaafta oo soonkii kale uu kusoo galo isagoo aan gudin maalmihii lagu lahaa sida uu dhegeystuhu u dhigay ma aha yani maalintii inay ay kordhayso ama ay labanlaabmayso maalintu maalintuun bay ahaanaysaa hadday shan maalin ahayd oo soonkii kale uu kusoo galo ka maalin ahaan shantii maalmood u baahanaysaa ee toban maalmoodna ma noqonayso lix maalmoodna ma noqonayso waxaa marka culimada ay isku khilaafeen maadaama uu ka faa'iidaysan waayey muddo sanad ah wax ku dhow kob iyo toban bilood oo ay u suurtagelaysay inuu ku qalleeyo maalmihii soonka dhaafay wuu qallayn waayey in la yacni ganaax la saaro oo la yidhaahdo waxaa lagaa rabaa waxa la yidhaahdo fidya oo kafaaro gud u ah dib u dhigii uu dib dhigay soonkii uu qallayn waayey oo ah maalintii inuu bixiyo hal hal hal madaal ama hal galaas oo badar ah oo maalintii uu raaciyo marka haddii shan lagu lahaa maalmood oo oo soonka kale uu kusoo galo soonkan ayuu soomayaa markuu soonku ka dhammaado ayaa wadacadaha ka bilaabe leanna qof lagu leeyahay waajib soon lagu leeyahay oo faral ah inuu sunno uu yidhahdo sagootin baan gelaya lama rabo sagootinkaasa wuxuu ka dhigayaa inuu ku qalleeyo soonkii hore wixii dhaafay oo uu saas uu ku soomo shantii maalmood markuu iska gudo shantii maalmood shan galaas oo oo badar ah ayuu raacinayaa midiiba culimadu waxay kaloo yidhahdeen haddii uu soonkan uu gudi waayo oo kalkan kale ee soo socda shantii maalmood isagoo weli lagu leeyahay uu soonkii labaad usoo galo maalmuhu isma bedelayaan laakiin waxaa isbedelaya waxa uu bixinayo oo meeshii hal galaas ay ka hayd sanadkii hore laba galaas ayay noqonaysaa marka waxa laban laabma waa xagga fidyada iyo xaggaas ayay ka yidhahdeen laakiin maalmuhu ayagu ma bartaan sida ilaahay uu yidhi facidatun min ayaamin ukhar maalmo kale ayaa qofkan lagu leeyahay inuu soo somo oo intii ka tagtay ah laakiin ma kordhaayaan oo ma ziyaadayaan waxaan filayaa inuu khadka ku jiro dhegaysto kale oo isagana aan qiyaasayo inuu ku sugan yahay meel ka mida soomaaliya haddii aad imaqlayso sheekh wuu ku maqlayaa su-aashaada hore u gal waxaan joogaa magaalada muqdisho degmada yakshid su-aashayda haddii aan hore usii galo sheekha waxaan weydiinayaa haddii bisha ramadaan dhexdeeda aan sameeyo ganacsiga online-ka oo wakti badanna aan geliyo maxay diintu ku qabtaa su-aashaas bal sheekha iyo weydiiya jasaak allah ganacsiga online-ka ganacsiga online-ka oo forex tradingka loo yaqaano sarifka lacagaha qalaad oo online-ka lagu sameynayo diintu maxay ka qabtaa inaan bisha ramadaanka aan sameeyo oo wakti fiicanna aan geliyo oo badan sheikh wuu ku maqlaya dabcan su-aashaas jawaabteeda waxay u noqonaysaa ganacsigaasi lafahantiisu ma yahay xalaal sheekha aan u daayo dabcan sa isagoo u dhigay waxaa ka muuqda yani wakti badan inuu barnaamijkaas inuu ku jirayo oo uu gelinayo marka laban u kala qaadno waktigaas uu hadda soo weydiinayo uu leeyahay muddo dheer maadaama aan ku jiraayo waktigaas dheer ee aan ganacsiga geliyay soonkii wax may u dhimaysaa marka midda wixii ku saabsan ganacsi qofku yani inuu ganacsado oo maalintii o dhan uu shaqaysto oo uu mashquulsanaado waa waxa loo baahan yahay wax dhibo ay leedahay ma jirto maxaa yeelay inuu qofku uu shaqo samaysto oo yani naftiisana anfaco ummaddana uu anfaco yani cibaadada ayay ka mid tahay oo shaqadu waa sharaf qofku inuu shaqa uu qabsadana isagoo sooman ajirkun bay usii badinaysaaye wax dhiba ma lahan amaa midda ku saabsan iyo sida ay masalada ahaanteeda arrintan laisku sarifaayo iyo wixii ku saabsan taas waa masale gaarkeeda oo u baahan marka baxsi in laga sameeyo iyo waxaan maxay yihiin iyo dadka bangiyada ka shaqeeya yani ayaa muuqaalkeeda oo aada uga cadaanayaan marka in halkaas loo xawilo ayaa ama loo wareejiyo ayaan jeclaan lahaa laakiin ka wakti ahaan qofku intii uu shaqaysan karo oo wakti dheer ah inuu shaqaystaayo soonka waxa u dhimayso inuu niyeysin ba waxaa loo baahan yahay shaqadan uu qabanaayo inuu yani ay tahay cibaado oo uu naftiisa ku anfaco oo reerkiisa ku anfaco oo wadanka uu dakhli kusoo geliyo oo kii beer falanayo beerkiisa u fasho kii maxaa yeelay ganacsanayo ganacsado kii yani dowlad u shaqeynayo u shaqeeyo yani qof walba meesha oo shaqadiisa uu ka qabsado inuu wakti dheer ay ka gashaay soonka waxba uma dhimayso gabar baa emailka noogu soo qortay su-aal waxay leedahay inkastoo magaceeda aanay noo soo sheegin iyo halka ay ku sugan tahay waxay ku waxay leedahay haddii ninkaygu aanu soomin bisha ramadaan inta lagu guda jiro soomkii faradka ahaa aanu soomaynin aniga maxaa waajibahoo arrintaasi iga saaran haddii aanu warna iga maqlaynin in aan cuntadii uu cuni lahaa u diyaariyana uu doonayo aada umahadsan tahay waajib ka saaran wuxuu yahay dabcan in qofka yani isagoo cudurdaar la-aan ah inuu ramadaankii uu soomi waayo oo si kas ah uu soomkii isaga daayo waa waa dembi falka uu rabo inuu wax ku cuno iyo cuntadaas uu cunayana waa xaaraan ukaalmeyn loogu kaalmeeyo oo loo sameeyana yani waa dembigii oo loogu kaalmeynayo inuu ninkeedii yahay oo amar siinayo oo uu leeyahay maxaa cuntadii iisoo karina xaq uguma leh maxaa yeelay nabigu sal sal ly slam laa daacata limakhluuqin bimacsiyati lkhaaliq marka haddii asagu yahay qof yani halkaas gaaray oo iyadoo ramadaan ay tahay raba inuu iska afurnaado oo raashinka uu iska cuno gabadhuna ay tahay gabadh yani iyadoo soonkeedana ilaashanaysa salaadeedana ilaashanaysa xaq uguma leh in uu uu yidhaahdo raashin ayaad iisoo karinaysaa oo aad ii keenaysaa sababtoo ah asaga waxay ahayd inuu la soomo haddii uu la soomi waayo si ayna ayna usoo gelin aayadda dhahaysa walaa tacaawanu cala alismi dembi ha isugu kaalmaynina waa inaysan dembiga ugu kaalmaynin ay tidhaahdo haddii aada waajibka ilaahay gudan weysay ood soomi weysay aniha i dambaajinina meeshii kaleed adigu wax ka raadsanaysa iyo sidii kale aad isu daberaysa isu daber ee ayna marna suurtagal ayna ugu noqonin inay dab intay u gasho ay tidhaahdo qadaan kuusoo kalinaya oo halkaas uu ku qadeeyo oo xaaraantii ay cunsiiso arrin hagaagsan ma ah haddii aan aniga su-aal ku weydiiyo sheekh cabdilxay muxuu noqonayaa xukunka qofka isagoo aan wax cudura haysan si ulakac ah oo bareera soonkii uga taga ee aanan soomin taban soonku wuxuu la mid yahay un axkaamta kale ee islaamka ayuu la mid yahay waxaa marka loo kala qaadayaa sababta uu qofkan uuna u soomeynin maxay tahay haddii uu diido waajibnimadkiisa oo uu u haysto wax yacni dadkani ay ka ciyaarayaan oo waxbaa la sooman yahay tan iyo waxaan uu leeyahay wax ka jiraba male oo wax waajiba oo uu soonka uu yahay ma jiro e ani cuntadeedan iska cunaya oo uu inkiro waajibnimadka soonka waxaa laisku waafaqsan yahay inuu gaaloobayo oo islaamka uu ka baxaayo sababtoo ah waxaa la yihahdaa waxyaabahaas waajibaadka ah waa maa culima min addiini bidaruura waxyaabaha qof kasta oo muslim uu yaqaano soonku inuu waajib yahay salaadu inay waajib tahay zinadu inay xaaraan tahay marka waxyaabaha noocaas oo kale ah juxuudka ama diidmada xukunkeeda ilaahay uu ka soo dejiyey ee uu inafaray inkiritaanka la inkiro waa lagu gaaloobaa haddii laakiin uu ogol yahay waajibnimadka soonka oo inuu soonku waajib yahay uu ogol yahay laakiin uuna soomaynin oo marka wax uu khaldaya ay tahay ee uu hoggaansan la-aanta uu hoggaansami la-yahay wuxuu noqonayaa muslim caasi ah oo amarkii la siiyey qaadan waaye marka way kala duwan yihiin muslim caasi ah iyo mid gaalo way kala duwan yihiin marka midka asalka inkira waajibnimadkana wuu gaaloobaa midka laakiin asalka waajibnimada ogol laakiin aan afalkii samaynaynin waa mudnib wuu dambaabay dembi badan ayuu ku jiraa waa caasi ilaahay subxaana watacaala hadduu toobada waafajiyo oo uu soo qalleeyo oo uu toobad keenana waa wax kale haddii uu toobad keeni waayo oo saa ku dhintana ilahay subxana watacala si ula macaamulayo isaga ayaa cadaaladiisa marsiinaya laakiin ka-xugun ahaan markii la isweydiiyo saas ayay noqotaa wixii inkiraad ahna waa gaalnimo wixii aan inkiraad ahayn oo ogolaanshaa laakiin aan fulintii la samaynayninna waa caasinimo waayahay dhegaysto kale ayaa khadka ku jira walaal meesha aad joogto iyo magacaaga adigoo ku bilaabaya su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso sheekh cabdilxaye hore u gal walaal waa maadsantaha jacfar kuka adigiyo sheekh cabdilxaye waa in salaame magacayga waa cabdullaahi yuusuf maxamed waxaan joogaa magaalada muqdisho su-aasheedu waxay tahay sheikh waxaan weydiinayaa anaa sooman oo saayam ah haddii aan qof dhiig aan u shubo soonkayga ma siduu noqon doonaa sheikh ayaan weydiina su-aasha ma iga buri doonaa mise soonkayga waa ii jiraa intaas ayaan weydiina sheikh ooma laa xafido waa mahadsan tahay qadka ku jir jawaabta sheekha dhegeyso uu ku maqlayaa
wuu mahadsan yahay waa su-aal casri ah oo runtii yani nolosheennana yani saameyn kule oo mar walba ina qabsata oo matan idoo ramadaan la jooga waxaa dhici karta yani dad inay u baahdaan in dhiig la siiyo dhiig loo shubo marka diinteenu in ummadda la badbaadiyo oo nafta la ilaaliyo oo waxyaabaha usoo degtay ayay kamid tahay saas daraaddeed qofkii sooman haddii uu dhiig shubo oo tabaruco oo qof yani uu dhiig uu shubo soonkii ma ka furmaayo uu dhiigii wuu shubi karaa soonkiisiina wuu jira wax dhiba male marka waxaa dhici karta islaan dhalaysa oo kale masalan in qalliin ay inay ku dhasho ay noqoto oo loo baahdo in dhiig lagu shubo dadkii qaraabada aha ee la joogayna inay sooman yihiin marka qofkaas oo kale wuxuu u baahan yahay in la badbaadiyo naftiisa dadkii saa'imiinta ah ee la socday marka dhiig way u shubi karaan soonkoodana wuu u jiraa oo way sii dhammaystiranayaan waxaa jira dad soomaali ah oo waddankii ka maqan oo waddamo dibadda a jooga haba ugu badnaadeen kuwa reer galbeedka ee aanay muslimiintu ku badnayn waxaa jira waddamo maalintii ay aad u yar tahay oo dhowr saacadood oo keliya ay tahay iyo kuwo maalintii ay aad u dheer tahay oo laga yaababa in labaatan saac iyo ka badan ay gaarto dadkaasi qaab noocee bay u soomayaan daban dadka ay labaatan saacadoodii ay tahay iyo waa wuu ku dheeraanayaa laakiin waa way ku qasban yihiin oo waa kolley qoraxda mar hadday dhacayso saacadahooda haba ku dheeraadan ajirkaa u badanayeena way intii saacadood ee qoraxdu ay ka dhacayso way soomananayaan kuwa ay u gaaban tahayna yani iyadana waa saas oo kale oo hadba saacadaha inaga ilaahay wuxuu inagu addoonsaday oo soonka laynoo diray laga bilaabo xilliga fajarka uu dhasho ilaa qoraxdu ay ka dhacdo intaas yani ayaa soonkii ah marka intaas marna way badan kartaa marna way yaraan kartaa sida waddankeena soomaaliya oo kale oo asagoo iska dhexdhexaad oo mar walba yani saacadihiisu ay sugan yihiinoo habeenkii iyo maalintii aysan aadu kala fogeyn ma aha meelo waxaaba jirtaba dhici karta saddex saddex bilood oo kale inayna qoraxdiiba ayna dhicin oo kale marka kuwayna qoraxda u dhicin ayaa daran laakiin kuwa qoraxda ay u dhacayso yani dhib male intaa saacadaha sideed iyo toban saacadood labaatan saacadood way iska soo maraanayaan laakiin kuwa qoraxda ayna u dhicin qoraxda way soo jeedo saddex bilood laga yaaba inaysan dhicin say yeelaayaan culimadu waxay yidhahdaan wadanka ugu dhow oo cimil ahaan ugu dhow ayay yani saacad ahaan ay ku qadaranayaan inta kuwaas ay soomaan in la eg ayay soomanaanayaan hadday doonto qoraxdii haba iska soo jeedeen haddii saacadihii markaas la gaaro ayay afurayaan haddana saacadii habeennimo intii ahayd ayay qadarayaan kadibna soonka ayaa u bilaabanaya saas ayay ku soonayaan dadka saacadaha yani oo qoraxda ayna ka dhicin ee muddada dheer ay qoraxda ay soo jeedaysaa ama kuwa ay ka dhacayso kuwaas ayaga culays buu ku yahay ficlan oo ay ku rafaadayaan laakiin haddana marba hadday qoraxdii dhacayso inta ay ka dhacayso way sugayaan qofka laga doonayo in qallayntii soonka ee fidye uu raaciyo oo kale oo aad hadaay ka soo hadashay waxaa la yidhi qof maskiina ha quudiyo matalan waa sidee haddii qof miskiina laakiin aan muslin ahayn uu qofkaasi quudiyo ma shardi baa qofku inuu muslin ahaado
dabcan qofku meeshuu joogay ku xiran tahay oo hadda matalan innaga soomaali haddaan nahay oo matalan guryihi aan joogno yacni dadka masaakiinta ee jooga iyo mushkilo inagama haysata arrintaasoo qof la quudinayo waaba qof sooman oo ama la afurinaayo ama loogu kaalmaynayo lakiin dadka banaanka jooga oo dhici karta inaynan la joogin dad muslimiin ah oo fidyana ay ku waajibtay yacni dadka aan muslimka ahayn ma ma ma siinayaan haway siinayaan leanna sadaqada ay muslimiintu bixinayaan kuma xirno qofka ay siinayaan inuu muslim uu yahay waxaa un laga fiiriyaa baahi inay jirto diinteennu waa diin bini aadamka unaxariisanaysa saas daraaddeed markii waxa la quudiye la yidhaahdo sifa aan ka ahayn baahi laguma xiro saasa ilahi wuxuu yidhi wayudcimuuna acaama calaa xubbihi miskiinan wayatiiman wa asiiran kulli saad arkaysaan nakira ayaa la yihahdaa al miskiin lama dhihin waxaa la miskiinan marka miskiinka oo nakirada waxaa la yidhahdaa waa ismun shaacirun fii jinsihi yani waa qof kasta saas daraaddeed waxaa nabi ibraahim calayhi salaam markii uu laga dhigay imaam inuu u noqdo ummadda ilahay wuxuu weydiisay carruurtaydan ilaahay iga dhig sidaas oo kale inay hogaamiyaal ii noqdaan markaas waxaa ina hogaamintu waxay u baahan tahay darajo la soo gaare ee dad aan darajadaas soo gaarin oo laga yaaba inay dulmi samaynayaan lagama dhigaayo mar dambe ayuu wuxuu u duceeyey magaalada mako markaasa wuxuu yihi ilahay magaalada mako isaga oo tii kore ka qiyaas qaadanaya rabbi ijcal haada baladan aaminan warzuq ahlahu min athamaraati man aamana minhum billahi walyawmi alaakhir ilahay wax si ayuu yihi dadka beledkaana wuxuu ku qayday ama ku xiray qofkii ilaahay aakhira rumeeya ilahay muxuu ku yidhi marka qaala waman kafar qof gaaloobee xataa waan siinayaa ee iskuma xirno baahida dadka hayse in laga bi'iya ay tahay inuu muslim yahay kuma xirno aayaddan oo dhahaysa laysa calayka hudaahum walaakina allaha yahdi man yashaa waxay kusoo degtaa la markii uu madiine yani la joogay ayaa fuqaro waxaa soo baxday aan muslimiin ahayn oo dadka kale ah markaasa muslimiinta qaarkood waxay soo jeedeen tala ah muslimiinteenna baahida haysa keli ah aan wax ku sadaqaysanno kuwa aan muslimka ahayn ayay waxba aynan siinin markaas ayadan kasoo degto waxaa lii hanuunka iyo iskuma xirno wax siintu laysa calayka hudaahum walakin allaha yahdi man yashaa wamaa tunfiquu min khayrin falianfusikum wamaa tunfiquuna ila ibtigaaa wajhi illah idinku ilahay dartiida waad u bixinaysaane shuruudo kale ay ku xiran tahay oo muslim miyuu yahay mise muslim ma aha yani taas awla intaan maaha ilahay afkan uu jeexay muslim iyo gaal baa sira afkan u jeexay risqina wuu siinaya marka qofkii jooga waddan aan ayna muslimiintu ku badnayn oo isaga meeshaas uu noqday oo ay fidyo ku waajibto oo ay noqoto inuu siiyo dadkaas aan muslimkahan wuu siin karaa lacalla waxaaba laga yaabaa ixsaankaas uu sameeyey iyo soo dhoweyntaas inuu ilaahay ku anfaco ay kusoo islaamaan su-aasha ugu dambaysa ee dhinaca soomka ku saabsan ee aan ku weydiinayo waxay tahay sheekh cabdilxayi dadka daawada isticmaala ee sida cirbadda oo kale dadka sokorta qaba ee dadka indhaha goojada isaga shuba iyo sanka oo kale ma waxyaabaha jebinaya soonka bay ka mid yihiin waxaa loo kala qaadayaa laba qaybood midda oo goojada indhaha la iskaga shubo wax ma dhibayso sababta waxyaabaha wax buriya waxaa shardi ah inuu caloosha u dhaadhaco oo waxaa yihahdaa maa wasal ila aljawfi camdan wax si kas ah gudaha loogu dhaadhiciyey meesha ay gudaha ka gaaraysana waxaa la yidhaahdaa waa inay ahaato min manfadin maftuux meel oo duleesha oo ay gudaha usii dhaadhacayso saas daraaddeed ishu gudaha uma sii duleesho mar mar dadku waxay yidhahdaan markii goojada isha la iskaga shubo dhadhan waxaa laga dareemaa yani dhuunta in daawadan isha la iskaga shubay dhadhanka dheera marka dhadhankaas dhib male mar haddayna dhibicdii intay soo baxdo ayna caloosha hoos usoo gelaynin oo dhadhankaas dareenkaas qofkan iyo uu dareemaya waxba ma dhays marka ishu waa midaas midda kale oo dadka irbada isticmaala iyo wixii ku saabsan irbadaha waxaa loo kala qaadayaa irbado matalan oo sida faleebooyinka oo kale oo laisku diro oo cunto oo kale ah oo u dhiganta booska cuntada oo qofku markii matalan uu xanuunsan yahay oo raashin qaadan waayo kartoon waxaa loo soo dhigayaa oo maxay faleeba ah taasaa marka adda lagu siiya oo bedelka ah raashinkii taas marka xooga u yeelaysa ee cuntada u dhiganta taas way burinaysaa laakiin cirbadahan kale caadiga ah ee aan gudaha meel u duleeshan aan usii dhaadhacaynin cuntana aan noqonaynin oo cirbadana caadiga la isku diro oo kale dhib male middan kale oo dadka sokorta qaba oo insuliinta oo kale ay isku diraan dabcan qofku markuu insuliin isku dirad uu gaaro dhakhaatiirtu waxay u yani ay u sheegaan dadkaas xanuunsan si insuliinka saacado dheer gaajo looma adkaysan karo cunto in la cuno waa loo baahan yahay inay iska afuraan oo ay iska bixiyaan sidii qur-aanku uu sheegay waxaa ladiina yudiiquunahu fidyatu dacaama miskiin hada waa xanuun aan rajo laga lahayn qofkan inuu ka bao ama uu ka dhamaado diinteenina waa diin waaqiciga oo dadka duruuftooda ayay xeerisaa marka dadkaas insuliinta isticmaalaaya ee cuntada aan ka maarmi karin ee xanuunsan dhakhaatiirtuna ay kula taliyaan inayna soomin sharcigu wuxuu dhahayaa fasalu ahla dikri inkuntum laa taclamuun halkan ahlu dikri waxaa ka dhakhaatiirta qofkan inuu soomi kara inuusan soomi karinna ayaga ayaa kala cadaynaya hadda wixii go-aan ay kasoo saaraan ay dhahaan caafimaadku saasuu ku jiraa ayuu sharciguna sii xaqiijinaya haddii aan ramadaankii iyo soomkiisii intaa uga soo gudubno waxaa jira lix maalmood oo wadac la yidhaahdo oo la soomo bisha ramadaanka ku xigta shawaal nebigana salallahu aleh wasalam waatii uu yidhi qofkii lixdaas maalmood raaciya waa qof sanadka oo idil soomay oo kale buu la mid yahay lixdaas maalmood sidee loo soomayaa ma inay isku xigaan baa qasaba ma in lixda beri oo ugu horraysa shawaal ay noqdaanba mise meeshii la doono oo shawaal ka mida baa laga soomi karaa shardi ma aha inay israacaan shardi ma aha inay lixda ugu horreysa ay ahaadaan ee waxaa un la yidhi sittun min shawaal yani lix maalmood oo shawaal ka mid a wuu kala googoyn karaa gadaal ayuu ka dhigi karaa hor ayuu ka dhigi karaa dhexda ayuu ka dhigi karaa waa inay shawaal dhexdeeda ay ahaato laakiin dadku waxay u barteen maadaama soomkii ay soo soomeen soddonkii maalmood calooshuna ay la qabsatay soonka hadhow haddii intii cuntada la siinsiiyo bishu markay labaatan marayso tobankaas dambe la yidhahdo lix ka mid aan ka soomaayaa inuu ku rafaado ayaa dhici karta marka si ah caloosha intayna weli raashinka la qabsanin gees oo afkuleelka lagu gooya ayay soomada ku maahmaahdae lixda in la israaciyo oo soonkii hal mar qofkii uu ka baxo maalinta oo lixda ay dhammaato ciiddii ayaa dhexdan gashay lix aadan waxaa lagu xilifayay maalinta toddobaad ee dambe ee lixda qofka u dhammaatay ayaa culimmadeena waxay u bixiyeenba xataa ciidul abraar dadka baariyaasha ciidoodii waa lixda beri kadib maalinta ku xigta ayay noqonaysaa marka israacintu saas ayay ugu fiican tahay xagga fudaydka ah laakiin shardi ma aha inay israacraacsan yihiin aad iyo aad waad umahadsan tahay sheekh cabdilxaye waxaan filayaa in dhegaystayaashu ay jawaabo fara badan u heleen su'aalo ay iska weydiinayeen arrimaha la xidhiira soomka bisha barakaysan ee ramadaan ee iyadu foodda nagu soo haysa aad baad umahadsan tahay sheekh cabdilxaye kaasi waxa uu ahaa imaamka masjidka cumar ibn alkhadaab ee magaalada muqdisho sheekh cabdilxayi sheekh aadan oo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan marti inoogu ahaa barnaamijkayageena intaa ayaan ku soo gebagabaynaynaa dhegaystayaal intaynu dib dambe u kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad baa umahadsanyay jacfar kuukay oo nala socotiinayay barnaamijka wicitaanka dhegaystaha halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o e washington haatanna minnesota jaaliyadda soomaaliyeed ee gobolka minnesota ayaa isugu yimid munaasabad lagu taageerayey qoys soomaaliyeed oo laba ilmood oo ay dhaleen ay ka soo dhaceen dabaqa afraad ee dhismaha ay ku nool yihiin caruurtaasi oo mid ka mid ah uu geeriyooday mid kalena uu dhaawac yahay kuna jiro cisbitaalka haatan haddaba wariyaha v o eda maxamuud mascade oo ka qayb galay munaasabadaasi ayaa waraystay bashiir garaad oo ku hadlayay magaca qoyska ay dhibtani soo gaartay waa wax runtii naxdin sheegsheegideedii iyo ka sheekaynteedu oo murugo badan leh laba ilmood oo yaryar oo midna laba sana iyo ber yahay midna hal sana iyo ber ayaa ka soo dhacay dabaq qiyaasi ilaa iyo shan iyo konton fiit ka soo dhacay labada ilmood ee walaalaha oo isku xigay kii weynaana wuu dhintay kii yaraana kolley hadda dhaawacyaa soo gaadhay wuu fiican yahay weli isbitaalka ayuu ku jiraa qaabkay u soo dhaceen kolley dee inay meesha ka soo dhaceen iyagoo maaragtay ciyaaraya oo maaragtay maadaama ay darashadu u dhoweyd meeshay ka soo dhacayeen marka adigu hadda wixii detail ahaa oo taas ahaa dee maanaan taagnayn laakiin inay meesha ka soo dhaceen unbaan hadda ognahay waa gartay dabcan ciidamada booliiska ayaa goobta yimid waxaan ka warhayaa in ay qoraal ka soo saareen arinta maxay yidhahdeen qoraal bay ka soo saareen baaritaankii hore ay sameeyeen qoraalka ay soo saareenna waxa waa inishal ama waa warbixintii hordhaca ahayd hadba sida loo yaqaano baaritaanka ay sameeyeen oo ahaa possibilityga ama macquulnimada inay ciyaalka qaabkii ay uga soo dhaceen iyo waxaas waxay ku soo gabagabeeyeen in ay ahayd qaab ciyaalka uun sabab iyagoo ay isu sababeen oo isdaba socdeen ama wada ciyaaraan ama ha is eryadaan ha noqotee wax sabab un iyaga ciyaalka dhexdooda ahaa soo faarna ay tahay un wax accidenti ahaa wax dhici karana ay tahay marka riboodka hadda hordhacihii saasunba hadda ay ka hadleen wayna yimaadeen markiiba meeshana way baadheen olda macquulka possibilityga iyo dhammaan waxa dhanna way wada fiiriyeen dadka soomaaliyeed marka laga yimaado dadka gobolka jooga arintani saameyn badan ay bulshada ku yeelatay iyadoo la eegayo sharciga dalkan ka jira caruur dhibaata soo gaartay qoyskooda sharciga dhibaatada ay kala kulmi karaan ilaa iyo hadda qoyskii waxa dhinaca sharciga oo dhibaata kala soo gudboonaaday mayaa jira may ilaa hadda wax dhib ahaa oo soo gaara ma jiraan reerka waa reer aada u fiican macalimiinta iyo deriska iyo dadka qaraabada iyo dad iskuulka o dhan wada garanayaan waa dad runtii iimaan leh tarbiyad leh aada u fiican caruurtan labadan maaragtay wax soo gaadhay iyo kuwa hadhayba dhammaantood waa caruur maaragtay aada u fiican oo runtii akhlaaq wanaagsan leh wadanka ku cusub akhlaaqdii wadankii ay ka yimaadeen maaragtay weli dhexalkeedii haystaa wax dhibaato ah haba yaraatee hadda soo gaadhay waalidka iyo caruurta inta kale ma jiraan way wada joogaan hooyadii aabihii caruurta intoodii kale way wada joogaan wayna fiican yihiin caafimaad ahaan xanuunka iyo dee culayska saaran ee kale uun mooyaane hadda wax dhibaato kale oo xagga sharciyanah ama wax soo gaadhay ma jiraan mana filayna wax hadda taas ah oo welwel badan uma malaynayna inuu taasoo xaysan ay dhici karaan sababtaa wixii wuxuu iska ahaa wax accidenti ahaa oo aan talagal ahayn waxaan rajaynaynaa in maaragtay wax walbana ay maaragtay si fudud ay ku dhammaadaan iyagana xanuunka badan iyo culayska badan ee hadda saaran uu soo gabagabaysmi doono waxaad iga warantaa jaaliyadda soomaaliyeed ee gobolka ayaa isu soo baxay taageero ay qoyska taageerayeen taageeradoodu waxay ahayd iyo dadka isku soo yimid haddaad iga waranta iyaga
waktigii uu wax dhacay ilaa hadda jaaliyadda soomaalidu rag iyo dumar mas-uuliyiin community leaderska qaybaheeda kala duwan oo dhan way isu wada yimaadeen masaajidada hadday noqoto meelaha communitiyada hadday noqoto meelaha babliga hadday noqoto dhammaan way isu wada yimaadeen waa la garab istaagay haddana waa la garab taagan yahay labadii wiilna hadda adigu saacado ka horbaa midkii geeriyooday lasoo aasay haddana halkan ayaa la isugu yimid howlkan aad aragtaan ee dadku maaragtay joogaan oo lagu caawinayo hadday dhaqaalo noqoto iyo haddii ay moraali noqoto oo niyadda loo dhisaya iyo intaba in la tuso la garab istaago xanuunkii lala wadaago loogu taxsiyeynayay runtii communitiga waan uga mahadnaqaynaa dadaalka faraha badan ee ay muujiyeen garab istaaga ee xanuunka la wadaageen aad baan uga mahadnaqaynaa ugu dambayntii wiilka hadda cisbitaalka ku jira waxaad ii sheegtay in xaaladiisu ay soo wanaagsanaanayso markii hore waxaad la sheegay in xaalad halisa uu ku jiray haddaad hadda ila wadaagto waqtiyadii ugu dambeeyay sida xaalkiisu yahay iyo waxa laga rajaynayo caafimaadkiisa caafimaadkiisu aad buu usoo fiicnaanayaa aad buu usoo degdegayaa sidii hore hore loo arkaya aad buu uga bedelan yahay meesha hadda ku jirana waxaa lagu rajo qabaa in laga soo saaraba muddo lix maalmood iyo meelahaas aha wax haba yaraatee oo hadda dhibaato aho oo life trade ah ama wax hadda khatar ku ahaa naftiisa ama dhaawaca soo gaadhay oo hadda muuqda ma jiraan aad buu maarata caafimaadkiisa usoo reynayaa dadkii waa usoo wada ducaynayaan ilaahayna ha u fudaydiyo marka hadda wax dhib ah oo weyn oo de xanuunkaa hore dee ku dhacsan mooyaane wax hadda xanuun ah oo naftiisa khatar ku ahaa ma muuqdo
subax walba kuwaa barisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitriban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba lixda iyo barhka subaxnimo wararka iyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulah ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka iyo shan iyo labaatanka mitriban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhegaysa idaacadda fiidnimo ee v o a aweysiin walba toddobada iyo siddeedda fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysidii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
weli waxaad degeysanaysaan tabinta iyada galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a waxaanay si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada washington haatanna waxaa stuudiyaha nagu soo biiray nuur bukhaari oo inoo haya wararkii u dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha
mahadsaned caash shucuud dhegeystayaal waxaa hadda soconaya ciyaaro ka tirsan horyaalada kala duwan ee yurub ingiriiska chelsea iyo watford ciyaar dhex maraysa waxa ay hadda ka maraysaa barbaro eber iyo eber ah waxaana lagu jiraa xilligii nasashada ee ka dambeeyey gelinkii hore ee ciyaarta waxaa dhiman shan iyo afartan daqiiqo oo kale chelsea waxay doonaysaa in ay xoojisato booska afraad oo ay hadda ku jirto sidoo kale haddii ay badiso waxa ay geli doontaa kaalinta saddexaad manchester united ayaa ciyaar ay la ciyaaraysay kooxda hadsfield town ay goordhow soo gabagabowday qaybteedii hore waxaana ay ku gabagabowday hal iyo eber oo ay manchester ku hogaaminayso goolka waxaa u dhaliyay ciyaaryahan scad mactomine ciyaar kale oo goordhow bilaaban doonto ayaa waxaay dhex mari doontaa kooxaha arsenal iyo brighton and hof albion shalay liverpool ayaa hogaanka dib ula wareegtay markii ay ka badisay kooxda newcastle oo ay ku garaacday saddex gool iyo laba goolasha mid ka mid ah waxaa dhaliyay maxamed salaax oo ciyaartana dhaawac dartii loogaga saaray waxaa la filayaa dhaawacaasi in uu ka soo bogsado ka hor intaanay liverpool la ciyaarin kooxda barcelona is-aragga labaad ee wareega semifinalka dhinaca talyaaniga horyaalka yuventus ayaa hal toddobaad ka hor ku guulaysatay laakiin ciyaarihii ayaana weli dhammaan oo kooxuhu waxa ay u kala tartamayaan kaalimaha afaraad saddexaad iyo kuwo ka ordayay inay u laabtaan heerka labaad ciyaaro ayaa qaybtoodii koowaad uun hadda soo gabagaboobay fiorentina hal gool ayaa lagaga horeeya oo imboli ayaa hal gool ku leh qaybtii labaad ee ciyaartan ayaa goordhow bilaaban doonta oo hadda nasashada ayaa lagu jiraa sidoo kale waxaa waa la ciyaarayaa samdoria iyo barma laba iyo hal waxaa ku hogaaminaysa kooxda samdoria lazio iyo atlanta oo ah ciyaarta uga xiisaha badan waxay maraysaa gool iyo gool farosinone laba gool iyo eber ayay ku leedahay saswolo caawo fiidkii waxaa is arkaya roma iyo genoa napolina waxay la ciyaari doontaa calary isniinta waxaa dheeli doona milan oo la ciyaari doonta kooxda kubadda cagta ee bolonia sidoo kale isniinta waxaa ciyaari doona kooxaha manchester city iyo lester waxaa isha lagu hayaa kulankaas maadaama ay manchester city laba dhibcood loogaga horeeya hadda dhinaca kala horeynta oo ay liverpool ka sarreyso dhinaca sbain haddii aan fiirino ciyaaro ayaa hadda dhacaya kooxda levente afar ayay ku leedahay rayo falacano sbanyol ayaa atletic madrid la ciyaareyso atletic madrid saddex gool ayaa lagu leeyahay waxaana mar dhow soo gabagabowda qaybtii hore real sociedad hal iyo eber ayay ku hogaaminaysaa ciyaarta ay la ciyaareyso deportivo alaves sidoo kale real madrid ayaa ciyaari doonta goordhow waa tahay dhegeystayaal wararkii ciyaaraha intaa ha inoo jeega natiijooyinka kasoo baxa ciyaarahaasina waxaad ku maqli doontaan idaacadaheena xiga
waa hagaag aad buu mahadsanyay nuur oo ciyaarahaynala socodsiinaya halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington haatana qodobadii wararka haddii aan qaar ka mida idiin dulmaro maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa xalayto weerar ku qaaday tuulo lagu magacaabo hareeri hoosle oo u dhow magaalada mandheere ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya weerarkan ayaa la sheegay inuu ka bilowday rasaas xoogan oo ay isweydaarsadeen maleeshiyada al-shabaab ee weerarkaasi qaaday iyo ciidamo ka tirsan booliiska dalka kenya ciidamada kenya ayaa la sheegay inay u jilibdhigeen maleeshiyada al-shabaab ee weerarkaasi ku soo qaaday hase ahaatee dadka deegaanku waxay sheegeen in al-shabaab ay qaateen laba qori oo nooca a k loo yaqaano islamarkaana ay dhaawac soo gaadhay qaar ka mida askartii booliiska kenya deegaanka la weeraray wuxuu ku yaalaa xuduudda ay wadaagaan soomaaliya iyo kenya dalka sri lankana dadka haysta madhabda kaatoliga ee dalkaasi ayaa xaddan maanta guryahooda ku cibaadeysanaya iyagoo weli dalkaasi ay ka jirto xaaladda adkeynta nabadgelyada kadib markii weerar bishii hore lagu qaaday laba boqol iyo konton qof ay ku dhinteen weerarkaasi oo ka dhacay hoteelo iyo kaniisado afhayeen u hadlay baadiriyaasha diintaasi ayaa oo ku sugan magaalada colombo ayaa isaguna maalintii khamiistii wuxuu ku dhawaaqay kaniisaduhu inaanay weli diyaar ahayn in lagu cibaadeysto si xaaladda ammaan weli loosii adkeeyo weerarkaasi dadka badani ku dhinteen waxaa lagu eedeeyey urur xag jir ah oo gudaha wadankaasi ka jira in uu ka dambeeyey aad baad umahadsantahay sahre haatanna waxaan ku wada nasanaynaa codka fanaanka iidlayare iyo heesta uu ku luuqeeyo ee xiisaha kalgacad
mdu igu xidho ixanibay darteede xiisaha kalgacal madu igu xidho ixanibay darteede xididada jirkiyo xiskiyo wadnaha way xambaarsato ubinqaari iyo qalbigayeexado qalbigayeexado xaqeedan jira xididada jirkiyo xiskiyo wadnaha way xambaarsato ubinqaari iyo qalbigayeexado qalbigayeexado xaqeedan jira waxaad tahay xurmo dumartanka xushee xiriirkeenna wacan xajiyo adkee xanaane axdiga waxaad tahay xurmo dumartaanka xushee xiriirkeenna wacan xajiyo adkee xanaane axdiga xanaane axdiga
fanaanka iidlayare iyo heestiisa xiisaha kalgacal ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteenii galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a waxaa idinla socodsiinayay sahre ciidla nuur iyo caashi ibraahim dhinaca soo saaristana waxau ahaa bashiir abikar intaan mar kale kulmayno nabadgelyo
umay hooyadeed xarin kuxambaariso dhaay xoorla iyo kuxambaariso dhaay xoorla iyo dhaay xoorla iyo lagu habay xalaa lagu habay xalaa waxaad tahay xurumo dumartaanka xushe xiriirkeenna wacan xajiyo adkee